wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan muhiima oo looga hadlaya qabadaha iyo fursadaha waxbarasho ay la kulmaan gabdhaha aan helin adeegyada waxbarashada kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada jubbaland ururada bulshada rayidka hooyooyin dhalinyaro waxaana diiradda lagu saarayey sidii loo heli lahaa xal waara oo kor lagu qaadayo ka qaybgalka hablaha iyo waxbarashada asaasiga iyo tan sare mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa xusay in gabdhaha jubbaland intooda badan ay la kulmaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha dhaqanka iyo xaaladaha amni taas oo sabab u noqotay in boqolaal gabdhood aysan u gudbin fasalada dugsiga rasmiga tamaam fariida cabdi oo ah agaasimaha waxbarashada loo dhan yahay oo daahfuray munaasabadda ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ooy gabdhaha u leeyihiin inay ka qayb qaataan waxbarashada sida aad u jeedaan ee boorka gadaasheeda ku sawiran aada uga jeedaanba ujeedku waa ololaha wacyigelinta diiwaangelinta waxbarashada ee gabdhaha maadaama uu halkudhegeen uu kaas maanta yahay waxaan rabaa mashruuca barnaamijkan taabagelinaya waxaa la dhahaa waa mashruuca g b e-ga oo aada wada ogsoon tihiin sida uu u shaqeeyo iyo waxa uu qabto waxaan rabnaa inaan isla fahamno mashruucan haddana qeyb ka mid ah ayaa waxaa loo khasisay oo loo gaaryeelay in uu ka shaqeeyo gabdhaha bes inuu diiradda saaro inuu gabdhaha besa uu diiradda saaro maxaa sababta saas loo sameynaya waxay ahayd waxaa la arkay kadib tirkoob la sameeyey in mar walba uu gaab ama farqi weyn oo u dhexeeyo diiwaangalka marka la fiiriyo xogta galxogeedka waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha inay aada u kala badan yihiin dabcan waa waxaynu arki karno markaan dugsiyada tagnana saas darteed waxaa lagu fakiray in mashaariicda qaybo ka mid ah gabdhaha loo gooni yeelo si markaasi loo taageero waxbarashadooda iskuulladiina loo taageero sidaas darteed mashruucan wuxuu sameeyey asaga oo si guud mashruucu iskuulle u dhisaayo fasalla uu macnaha u dayactiraayo yaa haddana waxaa la sameeyey istediada oo dhan iyo gobolka banaadir ama soomaaliya oo dhan si aan u dhahnaba waxaa la sameeyey iskuulle fara badan in la dhiso oo gabdhaha hadda inaga deegaankeenna saddex iskuul oo gabdhaha gooni u ah oona hore u dhicin ugub ah intii dowlad burburkii soomaaliya lagu guda jiray yaa la sameeyey marka waa afmadow iyo doobley iyo garbaharey saddex iskuula waxaa loogu talagalay gabdhaha besa loo gooni yeelaayo sidaas si lamid ah waxaa la sameeyey oo lasoo xushay dugsiyo gooni ah oo laga taageerayo inay gabdhaha waxbaraan